maanta wax lagu murmi kara maaha xuduudaha gobolada kale leeyihiin oo hadda shabeelladaas xuduudeeda iyo kismaayo xuduudeeda iyo baydhabo xuduudeeda iyo banaadir xuduudiisuba wax hadda maanta laga hadlayo maaho meeshii ay u lahaayeen un leeyihiin laakiin damac waa iska jiri karayaayo sida hadda gobolka banaadir oo kale isku daygiisa ah inuu maamulka uu sigsado oo isagu si jeebkiisa uga darsado territoria aan hadda gobolka gobol kale uu leeyahay waa iska jiraya damacaynkaas waa iska jiriyay maalmo hore isagana hadda waa lasoo gabagabeeyey oo guddoomiyaha baarlamaankaas oo kusimaha madaxweyne ah ayuu soo saaray warqada uu leeyahay xuduuduhu waa meeshii sagaashan iyo kowdii iyo wixii ka horreeyey marka maalmo hore waa xuduudda ay wadaagaan degmada dharkiinley iyo degmada afgooye laakiin nin guddoomiyaha madiine ah ayaa wuxuu yidhi aniga ayaa dharkiinley wax la yidhaha ma jirtee madiine unbaa meeshaan annaguna hadda jilib marka waxaan u naqanaa shabeellada hoose inay kamid tahay qaybkama aamiya muranka jaziiro adeer gadaala jirtaa oo hadda xuduud maaha jaziiro waa magaalo magaalada jaziiro la yidhaahdo waana gudahii jirtaaye meesha xuduudda waa waa meeshii haddaad xusuusato ama aad taqaano amba shacabka hadda dhegeysanaya ay fahmi karaan meeshii refineryga la dhihi jiray amba sifaynti petrol